الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال كتاب حد القذف قذف حد كيسي أيو كتابي هاي من الحد أيو كاضو بمعنى المنع يا maxaa yeelay waxay xuduuddani ay qofka ka hor istaagaanay u diidaan fawaaxishta inuu ku dhaco xaddu daar waa soonaheedii ama xadkii dalku waa soonihii uu lahaa ee ka soocayay waxa kale ee cidda kale ka joojinayay midda kale waxaa kaloo ayaanaana looga jeedaa waa waxaa ilaahay xadeeye ee uu qadaray ee markaa in laga badiya iyo in laga yareeyaa toona aanay bannaanayn markaa qadafna asalgiisa luuq ahaan wixii la tuuro ama la ganaa la yidhaahdaa laakiin sharci ahaan halkan waxaa looga jeedaa alramyu bizina fii macradi tacyiir waa iyadoo qofka lagu gana ama lagu sheego zino iyadoo ceebaynna looga jeedo macnaha ceebayn waxaa loogu qaydayaa dee hadduu qofku ka marakaco qofkan inuu sinaystay xad laguma leh inay dee ka yaraadaan tiradii mooyaane markaa qofka in sina iyo xumaantaa lagu sheegaa waxay ka mid tahay dembiyaalka waaweyn waayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa ahaa markuu tirinayey waxyaalaha muubiqaadka ah ee ay tahay in laga dheeraado wuxuu ku daray qadfulmuxsanaat dumarka dhowrsoon in sine iyo xumaan lagu sheego waxau sheekhu leeyahay shardu xadilqaadifi kan qaadifkaa xadgiisa shardigiisu waxa weeye atakliifu takliif ayaa loo shardiyaa ila sakraana kii sakraankaa mooyaane walikhtiyaaru doorasho ayaa loo shardiyaa oo qofku doorto wayucazaru waa la ganaaxayaa almumayizu kii mumayiska ahaa walaa yuxaddu lagu xadi maayo biqadfi lwaladi waladka qadafkiisa wain safara haba hooseeye falxuru kii xortaa amaanuuna siddeetan weeye xadkiisu waraqiiqu kii addoonkana arbacuuna afartan weeye waxau sheekhu leeyahay shardu xadilqadfi qadafka xadkiisa shardigiisu waxa weeye ama shardu xadilqaadifi kan qaadifka ah ee sinada iyo xumaanta ku sheegaya xadka la xadaya waxaa loo shardiyaa atakliif ayaa loo shardiyaa takliifduna waa murakab mishayno albuluuqu waalcaqlu baa la yidhaahdaa markaa sabigii hadduu wax qarfu sine ku sheego kii waa la hadduu sine iyo xumaan cid ku sheego lama xadayo labadooda waa marfuuculqalam weeye midda labaad qadafkooda iyo caydooda dee wax idaa iyo wax dhiba qofka uu ka tirsanayaa ma jiro oo wuxuu arkayaa cidday ka soo fushay cid hadalkeedu markaa ku xisaabtan leeya inaanu ahayn ila sakraana sakraankii mooyaane sakraankii isagoo sakhraansan oo aan mukallaf ahayn ayaa haddana la xadayaa markaa waa la xadi isagoo aan mukallaf xaala sugriya ayaa markaas la xadayaa weliba maxaa yeelay xadiid imaamu maalig iyo kayrkii ay warinayaan cumar ayaa saxaabada markaa isugu yeedhay oo xadkiisa weydiiyey markaasaa wuxuu uhi waxaan u arkayaa marka uu sakhraamo inuu markaa hadal xun samaynayo oo been abuuranayo markaa siddeetan jeedal in lagu dhufto ayaan qabaa buuli walikhtiyaaru doorasho ayaa shardiga kii isaga la qasbay ee layidhi ciddaa markaa sidaa ku sheeg oo sine iyo xumaan ku sheeg la yidhi isagana xad laguma leh isagu waa marfuuculqalam dhib isagu lama qasin midda labaaddu waa la dirqiyey ka qasbay lafdiisa isagana waxba lagu yeelan maayo hadda ka qasbay ee dil ku qasbay waynu ogeyn in la dilayo laakiin kan lama dila isaga xad laguma leh waayo qofka qasbaya qof dilkii alla ahaanoo kale u noqonayay laakiin suurtagal maaha inuu carab cid kala leedahay ku hadlo karin wa yucasaru waa la ganaaxayaa almumayisu alqaadifu lmumayisu sabigii wax kala soocayey ee qadfay isaga waa la ganaaxi iyo kii waalaaya noocu tamiis iyo wax kala garasho lahaa ayaga waa la edbinayaa waxoogay jeedalaa ayaa lagu dhufan walaa yuxaddu markaa shuruuddii wax badan buu ka aamusay waxaa ka mid ah inaannu asal u ahayn hayru aslin inaannu markaa asal u ahayn kanu qadfinayo ayaa markaa shardi ah haddii uu markaa asal u yahay oo ilmihiisii uu yahay loo qadfi maayo saas daraaddeed buu wuxuu leeyahy walaa yuxaddu asalkii lama xadaya biqadfi alwaladi wain safala weliga waladka qadafkiisa yacni lagu xadi maayo haba hooseeyo waladkiisa waladkiisa waladkiisiiba ha ahaadee walaa yuxaddu biqadfi alwaladi wain safala haba hooseeye waxaa kaloo shardi ah inuu markaa qofkii axkaamta islaasimiyey inuu yahay ayaa laga maarmaana ee haddii aanu qof axkaamta islaasimiye aanu ahayna masalan gaal xarbi ahoo kale u yahay isagana lama qadfo xaaraannimadana waa inuu ogyahay haddii aanu xaaraannimada ogaynna lama qadfo haddii uu kan maqduufkaay u idmayna lama xado haddaba wuxuuhi falxuru kii xorta ah ee waxa qadfay xadduhu amaanuuna siddeetan weeye waayo ilaahay baa yidhi fajliduuhum amaniina jalda siddeetan jeedal ku dhufta baa ilaahay baa yidhi waraqiiqu axaddu raqiiqi kii addoonkaa xadkiisa ee isaguna wax qadfayna arbacuuna afartan jeedal waayo waa masale laysku waafaqsan yahay waalmaqduufi kan la qadfayna waxaa loo shardiyaa alixsaanu ixsaan baa loo shardiya wasabaqa fi licaani licaan buu inoogu soo horomaray walow shahida duuna arbacatin afar wax ka hooseeya bizinan hadday ka marakacaan xuduuf iladhari waa la xadayaa wakadaa arbacu niswatin wa cabiidin wa kafaratin baa la mida cala almadhabi ee walow shahida waaxidun calaa iqraari falaa maya walow taqaadafaa hadday isqadfaan falaysa taqaasan kala goosasho ma ahaanin ee walow istaqalla hadduu la keliyoobo almaqduufu qofkii la qadfay bilistifaa'i oofsashadii lam yaqac ma dhacayo almowqica meeldhaci xadka ma dhacayo wuxuu uhi sheekhu wa shardu lmaqduufi kan la qadfay ee ka qadfayee sina ku sheegay laxadaya waxaa loo shardiyaa alixsaanu inuu muxsan yahay ayaa la shardiyaa waaladiina yarmuuna almuxsanaa dumarka dhowrsoon kuwa sina ku sheega ayaa ilaahay yidhi wa sabaqa fi licaani fii kitaabi licaani licaan kitaabkiisiina waxaa inoogu soo horomaray wixii ixsaanku ku xasilayey marka halkaa wuxuu inoo soo yidhi waalmuxsanu mukallafun xorun muslimun cafiifun can waطin yuxaddu bihi muxsan halkan waxaa la yidhaahdaa qofka mukallafka ah ee qaangaadhka ee caqliga leh xorta ah ee muslimkaa ee cafiifka ah ee ka dhowrsoon ee aan gelin wadi iyo markaa gelma lagu xado aan hore u soo gelin baa la yidhaha muxsan haddii uuse dee aanuu qaangaar ahayn ama waalan yahay hadduu addoon yahay ama gaal yahay ka qadfo markaa la xadi maayo haddii aanu cafiif iyo markaa mid dhowrsoon ahayne qof sinadan iyo xumaantan markaa qof lagu yaqaanay uu yahay isagana ka ku sheegay la xadi maayo walow shahida hadday marakacaan duuna arbacatin afar nin wax ka hooseeya saddex bay noqdeen ama labay noqdeen bizinan bay ka marakaceen xudu fil adhari adar haddaan qabanna waa la xadayaa afar hadday ka hooseeyaan oy saddex noqdaan mi siddeetankii jeedal baa lagu dhufan afar baa laga maarmaanaya inay ka maraq noqdaan li'annahu si aan markaa waxaa la doonayaa aan dariicayo wasiilo looga dhiganin dadka markaa caraaddooda in wax laga sheego inaan la odhanin markaa kaale saddex baynu markaa noqonaynaa halkaasaynu ka marag furaynahay haddii aan la xadin in dadka waddo lagu ceebayo ayay noqonaysaa adar bayna aanigu wuxuu leeyahay maya mar hadday shahaado u yimaadeen ceebaynuma imanayaan la xadin wakadaa waxaa la mida arbacu niswatin afar dumar wa cabiidin addoom wa kafaratin gaalo kuwa erudimaha ayaguna hadday markaa zino qof ku sheegaan waa la xadaya calmadhabi haddaan qabanno le'annahu ciddii ku marag furaysay ma ahaanin mar haddaanay ciddii ku marag furaysay markhaatigooda la qaadanaya aanay ahayn waxaan qadaf ahayn umay qastinin markaa waa in la xadaa markaa iyagana dariiq labaad baa jira xadkooda ore laba qowl ayaa markaa labadii qowl ayaa ku sugan oo sifadan markaa nuqsaanteedu cadadkii nuqsaamay oo kale ayuunbay la mid noqonaysaa walow shahida waaxidun mid hadduu ka mara kaco calaa iqraarihi zina inuu qirtay falaa waxadoo lagu leeyahay ma jiro le'annu isagu markaa kani dee wax eebayna uma qasinine wuxuu markaa isagu yidhi ayuunbuu markaa ka mara kacayaa markaa isaga kaas lama xadayo oo qaadib isaga lagu magacaabi maayo walow istaqalla hadduu la keli walow taqaadafaa hadday labadii isqadfaan oo zaani baa tahiyo zaani baa tahay bay isku yidhaahdeen falaysa arrinkaasi ma ahaanin taqaasan kala goosasho ma ahaaninoo kan xadkiisii ka gala xadkiisii ku dhici maayo ee mid waliba wuxuu leeyahay inuu dhaha steetankii jeedaha laga jiro oo kana steetanki lagu dho kana steetanki lagu dhufto walow istaqalla hadduu la keliyoobo almaqduufu kii la qadfay bilistifaa'i oofsashadii hadduu la keliyoobo nin baa markaasina ku sheego intuu xoog weeraa qabtuu geedkan ku xidhay ayuu siddeetankii jeedalba ku dhuftay lam yaqaci mawqica ma dhacayo meeldhaci xadka oo dee xadka oofintiisu imaamka ayaa leh aaxaadu ma laha yacnii kanna markaa intuu geystay isna waa lagu dhufan kanna markaa xadkiisi caadiya ayaa imaamku uga jarayaa kitaabu qadci sariqati tuugada goynteedii ayuu kitaab yahay tuugadii marka uu qofku sameeyo ee waxado gacanta la jarayay ayuu u baab yahay markaa sariqa waxaa la yidhaha akhdu lmaali khufya xoolo loo qaato si qarsoodi ah meeshii lagu ilaaliye laga qaato akhdulmaali khufya weeye luqahaan xagga sharcigana waxaa la yidhaha akhdu maali khufyatan dulman min xisi mili bishruud waxa weeye xoolo si qarsoodiya oo dulmi iyo xadguduba looga qaato shaygan shayga la midkaa meeshii lagu ilaalin jiray iyadoo weliba shuruudna loo eegayo waxaana waasalaa aayadda qur-aanka ilaahay leeya wasaariq wasaariqatu faqtaxuu aydiyahumaa tuugga iyo tuugadda gacmahooda jara baa ilaa yidhi markay waxdaan axaadiid fara badan oo caan aho aynu qaarkood arki doonaana ayadana way inoo iman doontaa waa kii gabadhii makhsuumiyadda ahayd markii lagala hadlay nebigu sala allahu calay wasalam low anna faatimata saraqad laqatactu yaddaha inantayda faatima hadday waxadi lahayd gacanta ayaan goyn lahaa waxaynu soo marnay in masala markaa geelii magta la waayo qolada diinaar kalena kun diinaaray bixinayaan qolada daraahimtuna laba iyo toban kun oo dirham ay bixinayaan idan markaa nisfu diya gacantuna sow nisfu diya may ahayn marka qolada dahabka intaa jaraq laydhaa gacanta la jaro waa shan boqol oo diinaar iminka markay waxadana waxaa lagu jarayaa diinaarkii oo afar midood loo qabiyey meeshii dabeetana abumaa abu calaa almacari nin la yidhaahdo oo sindiiq ahaa ayaa laba baydoo gabaya tiriyay uu shareecada ku durayo wuxuu dhi yaddin bikhamsi miyiina casadin wudiyat maabaaluha qudicat fii rubci diinaarin wuxuuhi gacantii magteedu ahayd shan boqol oo dirham maabaaluha qudicat fii rubci diinaarin rubcu diinaar hadday qaadatay maxaa loo jaray tanaaqada maalana ay la sukuutu lahu wanastajiru bimowlaana min alcaari waa wax iska hor imanaya buuhi inaan ka aamusna mooye wax kalena ma mudna wanastajiru bimowlaana min alcaari ilaahayna ceeb baan ka magan gelaynaa buuhi sheekh la yidhaha alqaadi cabdiwahaab almaaliki ayaa u jawaabay wuxuuhi cisulamaanati aqlahaa wa arkhasahaa dullulkhayaanati fafal xikmat albaari cisiga ammaanada ayaa gacanta qaali ka dhigay dulliga khiyaanadana iyo tuugaduna rakhiis buu ka dhigay waxay yidhaahdeen lamaa kaanat aamiina kaanat hamiina falamaa khaanat haanat gacantani markay aamin ahayd ee iyadoo aamina halkeedii joogta lasoo doontee la jaro dee waa kontonkaa halaad ama waxa weeye shantaa boqolee diinaar haddayse iyadu khaylo doqotoy jeebadaha dadkii alaabta u dhacdo hoos ayaa qiimaheed u dhaco rubuucu diinaar ayaa lagu jarayaa arkaanta uu kitaabkani leeyahay waa saddexoo saariq waa tuug waa masruuq laxade iyo waa sariqadoo xadiddii ah wuxuu yidhi sheekhu yushtaradu waxaa loo shardiyaa liwujuubihi goynta waajibitaankeeda filmasruuqi kan la xaday dartii loo goynayo umuurun arrimo ayaa loo shardiyaa kownuu rubca diinaari waa inuu yahay khaalisan oo khaalisa aw qiimatahu ama qiimihiisa waa inuu leeyahay walow saraqa hadduu xado rubuucan sabiikatan masbuukan oo yacnii la dhalaaliyey oo laa yusaawii aan leekayn rubuucan madruuban rubuc la jarjaray oo lacagaha loo jarjaray falaa qadca fil asaxi asax haddaan qabanno qadcin iyo goyni ma jirto ee walow saraqa hadduu xada danaaniira dannahaa fuluusan oo fuluusiiyo kuwii naxaasaa moodayey fuluustaasoo laa tusaawi rubuucan aan la sinnayn qudica waa la jari wakadaa hawbun rathun baa lamida mara baaliya oo fii jaybihi tamaamu rubuucin uu ku sugan yahay rubucaa dhammaystirkiisaoo jahila uu ka jaahil noqday filasaxi haddaan qabanno wuxuu leeyahay sheekhu waxaa loo shardiyaa markaa la goynaya gacantii shuruud yushtaradu liwujuubihi goynta waajibitaankeeda waxaa loo shardiyaa filmasruuqi kan laxaday dartii loo jarayo ama filmasruuqi kan laxaday waxaa loo shardiyaa ee marka masruuqaabaa loo shardin mar saariqaa loo shardin ee kan masruuqee laxaday waxaa loo shardinaya umuuran arrimo kownuu rubca diinaari waa inuu yahay diinaar afar loo qaybiyey waa inuu yahay diinaarkii ugu dembeeyeyna ee cabdimalik ibnu marwaan xilligiisii la sameeyey ee islaamiga ahaa wuxuu miisaankiisu noqday afar giraam iyo shan iyo labaatan riigo idan markaa rubucu diinaarkii dee waxa weeye hal giraam iyo wax aad u yar ayay noqonaysaa shan iyo labaatan riigun afaru sii qaybi waayo xadiidka imaamu muslim ayaa ku saaray laa tuqdacu yadu saariqi ilaa fii rubci diinaari fasaacida lama jarayo tuugga gacantiisa rubcu diinaar iyo wax ka sii badan ayuunbaa lagu jarayaa wax ka yar lagu jari maayo culimada qaarkood baa qaba yacnii in wax yar iyo wax weynba lagu jarayo oo aayadda cumuumkeeda ayay deliishanayaan qolaa kale waxaana aayadda xadiidkana saa khasisaya mid laba xadiid kale ayaa jira oo saxiixa bukhaari iyo muslim waliya lacana allahu saariqa yasriqu lbayda fa tuqdacu yaduhu ilaahay tuugga ha lacnado wuxuu hadaya xabad beed ah markaasaa gacanta la jari culamada qaar baana beedkaasi beed kale oo aan ahayn beed kale beed xadiida buu ahaa iyo xadhigyabaa xadiidku tilmaamayay xadhig markaa qiimo lahoo kadoonyaha iyabaa markaa xadiidku tilmaamayay qarna waxay leeyihiin may waxaa looga jeedaa beedkan iyo xadhiggan yar siduu u hadayo ayay marka dambe la gaadhaysaa wax weyn inuu qaato oo dabeetana gacanta lagu gooyo walow saraqa hadduu xado rubuucan buu xaday sabiikatan rubacaasoo sabiikatan masbuukan yacnii dahab la dhalaaliye ah ayuu xaday oo laa yusaawii aan la ekayn rubuucan madruuban rubuc marka lacagnimo loo gooyo madruubka ama darbu nuquud waa marka dee lacagta laga dhigo ee la jaangooye ee ee la macnaha calaamadiina loo sameeyo ayaa madruubka la yidhaahdaa sabiikaduna waa markanun dee la dhalaaliyu falladhadiiyo kuuskuuska yahay markaa rubuc ayuu xaday rubucu dinaar sabiika oo kaa masbuuggee la dhalaaliye oo laa yusaawii rubuucan madruuban rubuc madruub ahoo markii lacagnimada loo jaraya falaa qadca lagu jari maayo fil asaxi asax haddaan qabanno le'annahu khabarka diinaar baa lagu sheegay diinaarna waa kaa madruubka ah iyo rubcii lagu jaraya taanigu wuxuu leeyahay maya xagga wasankuunbaa la eegayaayo dee kaas ayaa lagu jarayaa waxaa kaloo shardi ah inaanu qofkan saariqa ahi waxaanu xaday inuu nisaab yahay hadda nisaabkana iminka xoolaha halkay sakadu kaga baxaysaa nisaab lo odhan jiray iminka nisaab baa inoo socon doona nisaabu sariqa la yidhaha nisaabu sariqani waxa weeye waa rubcu diinaar markaa nisaabkii adhiga iyo baabusakaha ula noqon shardi ma aha inuu qofkan saariqa wax hadaya inuu og yahay waxaanuu xaday inuu nisaabkii wax lagu goynaya yahay sidaa daraaddeed walow saraqa hadduu xado danaaniira buu xaday dannahaa uu malaynaya fuluusan inay lacagaan galeen markaa iska naxaasta iyo jaaniga iyo naxaasta oo laa tusaawiya aan gaadhaynin rubucan isagu fuluus buu haysay aan gaadhaynin rubuc wixiina danaaniir bay ku noqdeen qudica waa la jarayaa gacantii waa la goyn le'annao dee sariiqo ayuu u qastiyey caynteeda ayuu qastiyey rubucna markaas waa leeg tahay magaciina waa la hayaa qaacida fikhiyana waxay ahayd laa cibrata bidanni albayini khata'uhu wax cibraahuu leeyahay ma jiro danni iyo malagefkiisa caddaaday isagu hadduu fuluusu haystay dee fuluus waa ta noqonae danaaniir ku noqotay sariiqo iyo tuugana ugu qase waa la jari markaa wakadaa waxaa la mida hawbun ayaa la mida rathun oo baadiya oo rubucu diinaar qiimihiisu ka yaryahay fii jaybihi laakiin jeebadda waxa ugu sugan tamaamu rubuucin rubuca dhammaystirkiisii oo jahila uu ka jaahil noqday isagana waa la jari shaar yaroo huna oo aan wax badan qiimihiisu ahayn ayuu xadee wuxuuseya kani dee qadarkii lagu goynayay maha show jeebaddanaanu eeginbo show waxoogay lacagabaa ku jirtaoo diinaarkii rubciisii gaadhaysaa waa la jari bay leey isagana fil asaxi le'annuu nisaab mar hadduu xirsigiisii ka saaray sariiqana markaa uga saaray waa la jari waxaanu xadaya jinsigiisa hadduu ka jaahil noqdayna waxba markaa raad yeelan mayso aanigaasa xaggood wuxuu leey laba jarayooo jahligaasaa loo tixgelinaya walow akhraja nisaaban min xirsi hadduu ka saara maratayni bal waad igee fa inta khalala hadduu soo kala dhex galo cilmulmaaliki maaliga ogaanshihiisa iyo waicaadatlxirsi falikhraaju thaanii sariiqatun ukhraa weeye wa ilaa haddii kale qudica waa la jari fil asaxi haddaan qabno ee walow naqaba hadduu dalooliyo wicaa xindatin xindaa ama galley ama qamadidhe weelkeeda yuu dalooliye wa naxwiha fansaba nisaabun baa shubmay qudica fil asaxi waa la jarayaa ee walow isharakaa laba hadday wadaagaan fii ikhraaji nisaabayni qudica waa la jari wa ilaa haddii kale faraad lama jarayo waxaa kaloo laga maarmaana shayganuu xaday ee lagu jarayaa mar inuu wada saaray hadduu mareer kala gedisan saaro xukun gaaray yeelanaysaa markaa wuxuu uhi walow akhraja hadduu saaro nisaaban nisaabkii sariiqada oo rubcu diinaarkiia ayuu min xirsin ka saaray maratayni laba jeer mar wuxuu saaray dee umun mar kalena umun buu saaray bal waa adeegee fa inta khallada hadduu soo dhex galo labadaa tuuga dhexdooda cilmulmaaliki ninkii lahaa ogaanshihiisa wa icaadatulxirsi iyo meeshii uu kala baxay ee lagu ilaaliyo sidiisii lagu celiyey hadduu soo kala dhex galay oo wuu ogaaday in la xaday xirsigiina sidiisii baa lagu celiyo masalan sanduuq buu jabsaday oo markii la arkay sanduuqiina jabsaday dib ayaa loo qufuloo sidiisii baa laga dhigay haddii ogaantaa uu maaligii ogaaday in laga xaday iyo xirsigii uu sidiisii ku celiyey hadday soo kala dhex gasho falikhraaju thaanii saariddan labaaduu soo saaray sariiqatun ukhraa sariiqo kale iyo tuugo kale weeye oo markaa lagu goyn maayo le'anno mid kastaa way ka soocantahay tii kale nisaabna may gaadhin labadii baa kala soocan waa ilaa haddii kale oo maaligii maba ogaanin xirsigiina sidiisii laguma celin mar buu la baxay dabeetana waa la tegey haddana wuxuu uhi war wuxuu waa kugu yariyee soo korarhso isagoo ninkii lahaana markaa sidii isaga hurdaa alaabtira si u furantay buu ka soo korarhsaday dabeetana wixii baa isku gaadhay nisaabkii qudica waa la jarayaa fil adhari fil asaxi haddaan qabanno le'annuu nisaab kaamila buu xirsi misligiisii uu ka saaray oo isagoo mar qura ka saaray ayuunbay markaa la mid noqonaysaa halkaa hore rubuuca dinaari kownu rubuuca dinaari khaalisan ow qiimato waa inuu ama khaalis yahay oo dinaar sooca dahab sooca yahay ama qiimihiisa leeyahay walow naqaba hadduu darooriyo buu yidhi waxa kale oo shardi ah yacni looma shardiyo sariiqada inuu saariqani nisaabka isagu gacantiisa kagala soo baxo ee walow naqaba hadduu darooriyo wicaa xindatin xindo weelkeed buu dalooliyey yacnii xindadu ama galaydha ama qabadidhe wa naxwihaa iyo wixii la mid a fansaba nisaabun baa shubmay ku qiimaysa rubucu dinaarkii qudic waa la jaraya fil asaxi gaadhi raashin sidaa ayuu ishoos-taagay jawaan buu alkaa ka dilaacsaday faraqiisuu u dhigtay ama dee weelu sitay buu u dhigtay waa ka buuxsaday wixii waxay gaadheen markaa rubucu dinaarkii bay qiimihiisa gaadheen qutica waa la jaraya fil asaxi le'annu nisaab buu xaday xirsigiisa waa xushubaanaya uun ugu sugnaanin aaniga asaxa korjeega wuxuu leeyahay maya la goyn maayo waxaani sabab buu ku soo baxay isagu muu soo saarine sababtuna waa daciifoo markaa gacantii la jari maayo waxaa kaloo shardiga aan shardi ahayn qofkan xadaya inuu miduw yahay dhowr baa isugu tegi karaa markaa masaladaa hore waxaa ka mid a dee jeebka iyo meelaha haddii laga gooyo markaasi ay kaga daataan iyaduna waa la mid markaa masaa'ilka markay laqsiga tirinayaane masaa'ilka googaalaysiga xagga fiqiga ayaa waxay idhahdaan lanaa shakhsun qudica bisariqatin walam yadkhul xirzan walam yaakhud minhu maalan waxaannu leenahay tuu gacanta la jaray oo aan xirsi iyo meeshii xoolo lagu ilaalin jiray aan gelin maalna aan ka soo qaadanin haddana gacantii la gooyey dee waa ninkaan gaariga isag taagay ee kiishka dalooshaday leannu xirsi ma gelinoo meeshii lagu ilaaliye ma gelin gacantiisana kuma soo qaadaninna waa u soo shubmeen haddana gacantiina waa la gooyey markaa inuu biidqu leeyahay shardi maahay hadday ku shuraakoobaanna waa la jari wuxuu uhi walow ishtarakaa hadday wadaagaan laba tuug oo qaangaadhahoo caqlili fii ikhraaji nisaabayni laba nisaab soo saariddeed ayay wadaagsadeen iyo wax ka mida qutica labadaba waa la jari leannu mid waliba nisaab ayuu xaday wa ilaa haddii kale oo waxaanay soo saareen baa labadii nisaab ka yar waxa hal nisaab rubcu diinaar bay saareen ama wax ka sii yar falaa midkoodnaba la jari maayo le'annu mid kastoo labada kaba nisaab ma xadin waxaa kaloo shardi ah waxaan la xaday inuu shay muxtarama xoolo muxtarama xurmala yahay walow saraqa hadduu xada khamran khinsiiran doofaar wa kalban ay wa jilda maytatin bilaa dabqin haray bakhtiyo oon la megdinin falaa qadca goyni ma ahaanin ee fain balaqa inaa'ulkhamri nisaaban hadduu gaadho qudica waa la jaray cala saxiixi haddaan qabanno walaa qadca goyni fii tumbuurin kamankii iyo wanaxwii lagu jari maayo waqiila waxaa lay in balaqa mukasaruhu jajabkiisu nisaaban hadduu gaadhayo qudica waa la jari qultu waxaa nawowi haddaan iyo ahaani ka labaadba asaxu wallahu aclam waxau idhi sheekhu waaynu nihi shardi ma waxaa shardiga xoolahan gacanta lagu goynayo waxada inay yihiin muxtaram walow saraqa haddaba hadduu xad khamran muxtaramaba haatoo nin markaa dee muslim midu khalu samaysto kaleba ha ahaato khisiiran doofaar ayuu xaday wa kalban ay ayuu xaday mid markaa gaala iska leedahay ama ay markaa dee beer lagu ilaalinayo ama zarc lagu ilaaliy ama xoolo raacayo ama lagu gaadhsanayay wa jilda maytatin bakhti haraggii bilaa dabqin aan la magdinin ayuu xaday falaa qadca goyni ma ahaanoo gacantii la jari maayo leannu waxaan maaha wax xoolaa ma aha haddii laakiin la dabqiyey oo rubcu dinaar gaadhaya iyada waa lagu jaray fain balaqa hadduu gaadho inaa'ulkhamri khamriga weelkiisu hadduu nisaaban gaadho weel aad u qaaliya buu ku jiraa iyo joogag iyo wax cajiiba buu ku jiraa weelkaasaa nisaaban gaadhayo rubucu dinaar qiimiisu yahay qudica waa la jaraya cala saxiix haddaan qabanno le'annu nisaabu min xisbihi ka xaday shubhanow ma laha waa lagu goynayaa markaa aanigu wuxuu leeyahay maya la jari maayo oo waxaana in la daadiyo mudnaa markaa shubha ayay noqon kartaa walaaqadca goyni ma ahan oo lagu jari maayo waxyaalaha sharcigu in la burburiyo ina faray walaaqadca fii tumbuurin tumbuurku waxaa la yidhaahdaa yacni waa kamannadan meesha godan iyo watarrada markaa la tumo le ayaa la yidhahdaa tumbuurka waa kamankii oo naxwi waqiila waxaa la yidhi in balaqa mukas kaasuu xaday markaa lagu goyn maayo markaa leanno macsiya ayaa markaa waxaan lagu macsiyadaa in la suuliyaana dee wax sunna ayay haydoo hadduu xado dee kii horta uu ka xaday khayr baa buu kordhiyey isagana markaa dee shubha markaa ka reebto xadkii bay noqon qiil baa wuxuu leeyahay in balaqa mukasaru marka la burburiyo haddii markaa uu nisaaban gaadhayo waxaa ka soo baxaya nisaab ay noqonayaan qudica waa la jaraya nisaab buu markaa xaday qultu nawowi haddaanay ahaani asaxu ka labaad ayaa asaxa wallaahu aclam xagga kitaabulbaycba waataynu ku soo marnay aalaatu lahwiga inaan la iibinaynin allaahumma dee burburkiisa inay markaa xooliyo wax ka soo baxayaan mooyaane ahaani ka labaad waa kownuu milka likayrihi waa inay cid kale leedahay falow malakahu biirsin wakayrihi hadduu ku milkiyo qabla ikhraajihi min alxirsi intaanu ka saarin ow naqasa fiihi can nisaabin buu biakli wakayrihi kaga jaray lam yuqtac wakadaa waxaa la mida in iddacaa milkahu hadduu sheegto cala nasi walow saraqaa hadday xadaan wadacaahu axadumaa lahu uu sheegto ow lahumaa labadooda u sheego fakadabahu laakharu kii kalena ku beeniyo lam yuqtac ilmudaci lama jarayo waqudica alaakharu waa la jari ka kale fi lasaxi ee wain saraqa min xirsi shariikii hadduu ka xado mushtarakan waxay wada leeyihiin falaa qadca fi ladhari wainqala nasiibuhu habay yaraade eh shuruuddii ayuu weli inoo wadaayo wuxuu yidhi sheekhu ahaani shardiga labaad ee shayga laxaday loo shardinayey waa kownuhu milkan likayrihi qofkan xaday cid aan ahayni waa inay leedahay xoolahan qofku hadduu xoolihiisii xado oo masalan nin uu rahan dhigay ama uu kireeyey buu xaday ama qof icaariyu ammaanaysiyey buu xaday si qarsoodii hoosta buu ka soo qaatay gacanta lagu jari maayo waa wixiisii macnaha xaaladdaa lasuu soo saarayay waa inay cid kale leedahay haddee wuxu uhi falow malakahu shayganuu xaday ayuu mulkiyey qabla ikhraajihi intaanu soo saarin min alxirsi intaanu ka soo saarin falow malaku hadduu mulkiya biirsi wakayri dhaxal buu ku milke dee ninay isku reer yihiin baa lahaayoo show ninkiiba intaan aanu meesha wadwadee uu xadayo waa dhintayba cid kaloo ka xigtaana mid kaloo dhaxalkiiba isagaaleh falow malakahu biirsin buu wakayrihi ninuu show wakiishay uu yidhi wixii soo iibi ayaaba show u soo iibiyeyoo shayganiba isagu meesha u yaalla isaga ayaa leh qabla ikhraajihi ayuu mulkiyo biirsi wakayrihi buu ku mulkiye qabla ikhraaji min alxirsi intaanu ka saarin aw ama ma milkininne naqasa fiihi xirsigii can nisaabin ayuu ka nuqsaamiyey biaklin waa cunay wakayrihi waaba daadiyeba waa gubayba lam yuqdaca lama jarayo fuqahadu waxyaalaha iska xeeladaabay mararka qaarkood ay sheegaan waxay leeyihin dee waxa xadkani ku sugnaanaya qofka lagu jaraye inuu xirsu miligii iyo shaygan meeshii lagu ilaalin jiray isagoo nisaabo kala soo baxo dee kama soo qaad timir bay haydoo wuxuu og yahay qiimaha timirtu kiiloog inuu rubucu diinaar yahay intaanuu soo saarin intuu iska dhex fadhiistay ayuu rubuc ka saaray wuu cunay dabeetana rubucu diinaarkii oo dhiman ayuu dabadda ula soo baxay markaa laba jaraya bay leeyihiin biaklin buu markaa ku nuqsaamiyey wakayrihi masalan wuu gubayba ama yacni suliguu ku ridayba wuu dhimay waxoogay buu markaa la soo baxay markaa lama jariya bay leeyihin lam yuqtac lama jariya bay leeyihin markaasoo dee markii hore masalan waxaanuu la baxay isagaa yeeshay markan labaadna xilsigii nisaab kama soo saarin nisaab dhan kama soo saarin wakadaa waxaa la midoo la jaraynin iddaca milkaba hadduu sheegtay cala nasi markii la soo qabtay ee laydhi war waxanaad xadday ui waxba ma xadina waxaba anigaa leh leanno meeshii markaa tugadii ka baxday oo caddayn baa la raadinaya ken inaad leedahay markhaatiyeedii baa la odhan marka iyada lafdeedu waa nooc xeeladda ka mida imaamu shaafici baa wuxuu ku waqay asaariqu dariif saariiqa xariifka markii la soo qabti mui maxaan xaday anaaba lehe dee mar hadduu anaaba la yidhi dee caddaynunbaa la raadinaya meeshii tuugadiiba ka baxdayoo caddayn keenunbaa la odhan iyo bayine iyo dhaariya ayuunbaa loo gudbayaa wej ama qowl mukharaja baa jira oo leh maya xataa hadduu sheegto oo waxan inay tuuga tahay ay ku caddahay yaan sheegishadaa laga dhegaysanin leannu haddii kale dariica laga dhiganaya ninka soo waxdaa wuxu odhan doona anigaa leh dabeetana yacaaso caddaynunbaa la odhan waa la iska dayn mararka qaarkood baa hadalka ay xoojinayaan culimmadu muqaabilkiisiya kay daciifinayaan ka xoog badan yihiin walow saraqaa hadday xadaan laba ayaa nisaab xaday wadacaahu shaygan la xaday waxa sheegtay axadumaa midkood ayaa lahu u sheegtay uhi aniga iska leh ow ama lahumaa buu sheegay wuxuuhi labada yada ayaa iska leh fakadaba ulaakharu kii kale waa ku beeniy wuxuhi waxba kama jiraan lam yuqdac ilmudacii kan sheeganaya isaga la jari maayo oo meeshii inuu run sheegayaa dhici karto oo shubha ayay noqonaysaa goyntii reebta sidii taa hore oo kale wa qudica alaakharu ka kale waa la jarayaa filasaxi oo isagu sariiqati nisaabin aan wax shubha a lahayn buu qirtay taanigu wuxuu leeyahay lama jarayo kan isaga beeniyeyoo dee mar hadduu rafiiqiisiiyo kii ay wada socday milkii sheeganayo isagana la jari maayo wuxuuhi sheekhu wain saraqa min xirsi shariikihi ninay xoolo wada lahaayeen buu xirsigiisii iyo meeshuu xoolaha ku ilaalin jiray ayaa wuxuu ka xaday mushtarakan waxay wada leeyihiin falaa qadca filadari adacda qabna lagu jari maayo wayqala nasiiboo haba yaraadeen ninay xoolu isugu jiraanoo waxooga yaroo lacaga u hayey ayuu soo cararayoo khasnadiisiiba waxoogay ka xaday laba jaraya bay leeyahay filadhari wainqala nasiiboo haba yaraadeen liannahu wixii uu lahaa shaayici bay ku yihiinoo waxay ku faafsan yihiin maalkaoo dhan markaa wixiisii wax ka midiya waxaanu lahayn buu qaatay marka waa shubha taanigaasxa kahor adhara ka horjee wuxuu le waa la jarayaayoo dee nasiibka shariigiisa waxba kuma leh intiisunbuu leeyahay ninka kale xoolihiisa waxba kuma leh ahaalidu ka seexaad cadamu shubhatin fiihi wax shubha iyo wax ismoodsiisa iyo waxuu ekaansho ahi midnaba waa inaanu ku lahayn oo falaa qadca lagu jari maayo goynimahan basariqati maali aslin asalkaaga maalkiisii haddaad xadho wa farcin wa sayidin waradaru qadcu axadi zawjayni bilaakhari labada isqaba midkood midka kale xoolihiisa hadduu xado waa loo jari waman saraqa qofka xadaa maala baytilmaali baytulmaalka xoolihiisa ka xada bal waa adeegiin furisa haddii loo soocay lidaa'ifatin koox laysa huwa minhum aanu ka mid ahayn qudica waa la jari wa ilaa haddii kale oo yacnii aan koox loo soocin bal waa adeegee falasaxu annahu in kaana lahu xaqun fi lmasruuqi kan la xaday hadduu xaq ku leeyahay ka maali masaalixaw iyo wasdaqati ma weyane wa huwa faqiirun isaguna waa faqiir falaa la jari maayo wa ilaa haddii kale qudica waa la jarayaa waalmadhabu madhab waxa weeye qaطcu bibaabi masjidin wa jidcihi albaabka masjidka hadduu xada iyo tiirkiisa waa la jari laa xusnihi gooshiisa wa qanaadiila tiriigyada tusraju lahurya hadduu xado la jari maayo wala saxuna qaطcu bimawquufin shay mawquufa in loo jari wa ummu waladinna waa loo jari saraqa ha u xaday naa'imatan ow majnuunatan xalaytay mid waalan laba arrimoodna kale ogaada goynta iyo dembigu waa kala gaar yacnii qofkii isagoo tuugadaniya waxaan ku dambaabayaa oo ay xaaraan ku dambaan haddana gacangoyn aanu lahayn marka waxaan laga hadlayaa waa gacangoynta ee sheegayna xaaraan ma aha iyo dembi kuma jira haw qaadannina wuxuuhi ahaaliu ka saddexaad ee shuruudda shaygan la xaday loo shardinayo cadamu shubhatin fiihi waa inaan wax shubhaahi ugu sugnayn qofkan idraw lxuduuda can ilmuslimiina ma stadactum xuduudda inta awoodaan dadka muslimiintaa ka reeba la daba orda nebigu ma odhanin oo miskiinka iyo miskiinadda yara aragta ama gawda ka saaro ama dhagax ku dile ma odhanin intaa awoodaan ka reeba ayuu nebigu yidhi wax yacni la reebi kari waayo sidaa dharartaa wacadun baa la fuliyaa laakiin diintaba haddii xad loo qaato waa mushkilad mar haddaynu saan idhi falaa qadca bisariiqati maali aslin asalkaagii aabbaha hooyada ayayda awowga asalkaaga maa lay leeyihin haddaad xaddo lagu jari maayo wa faracin faracaagii ilmahaagii ilmaha dhashay kuu dhalay kuu sii dhalay kuu sii dhalay iyana lagu jari maayo maxaa yeelay midnimo ayaa ka dhaxaysa midda labaad mid kasta maalkiisa uga gala baahidiisu u yaalla dee haddaad baahata maalkii xoolaha aabbaha waa lagu siinaya waalidka waalidka hadduu baahdo xoolahaagii waa la siinayaa xadiidkii kale waa kii a anta wa maaluka liabiik adiga iyo xoolahaaguba aabbaha ayaa idinloo u sugnaateen markaa wuxuu asar iyo farac uu ka saaraya walaalihii iyo qaraabada kale xoolaheeda xadideeda iyada waa lagu jarayaa gacanta wa sayidin sayidkii hadduu addoonkii xoolihii sayidkiisa xado iyadana gacanta lagu jari maayo oo dee manfaco ayuu markaa ku leeyahay wa sayidin sayidkii amada lagu jawaab waa bilijmaac waladharu hadal waxa weeye qadcu axadiid zawjayni labadii isqabay midkood waa la jari bil aakhari kii kale waa loo jarayaa oo hadduu ninkii islaantii wax ka xado ama islaantii ninkii wax ka xado waa la jarayaa markaa weliba waxa weeye marka haweeneyda la jarayaa markaanay haweeneydu waxba nafaqaa ku lahayn weeye hadday nafaqadii aradbaaniyi ku leedahay oy markaa taa qasadkiisa u qaadato lama jarayo waxaa kaloo ay yidhahdeen waxa laga maarmaan maalkan inuu muxaras yahay xoolahan aqal karay degan inuu dhex yaalla ayada xadidiisa loo jari maayo oo dee xirsi ma aha laakiin ninku xoola uu meel kale soo dhigtay ku ilaashaday ama gabadhu meel kale soo dhigatay hadduu markaa xado ayaa la jarayaa waman saraqa qofka xada bay maala baytilmaali baytulmaalka bangiga muslimiinta ee xoolaha malaha ka wada dhexeeye la dhigi jiray qofka xada bal waa adeegaya in furisa haddii loo socay xoolaha lidaa'ifatin koox baa loo socay masaakiin baa loo socay ama dad ay kale ayaa loo socay laysa huwa minhum kana mid mahaqoodaa loo soocay ee meesha loo dhigay qudica waa la jaraya waayo wax shubuu ku leeyahay ma jirto wa ilaa haddii kaloo lama soocina maalkii sidiibu baytulmaalkii ugu wada jiraa falasaxu asax waxaa weeye annahu isagu ama annahu xaliyashaani in kaana lahu xaqun fi lmasruuq xoolahan la xaday ou xaday hadduu xaq ku leeyahay ka maali masaalixa dee waa maal masaalixda muslimiinta loogu talagalay waa ka sadaqatinba weeye wahuwa faqiirun waa xoolo sadaqaamsha isna waa faqiiroo waa u baahanye ama waa qaarim falaa lama jarayo labada masaleba li'annahu markuu maal masaalix yahay dee xaq buu ku leeyahy qaniba ha ahaadee le'annu in masjid lagu dhiso oo waddan lagu dhiso oo bilish lagu dhiso u intifaacso faqiir iyo qaniba waa suurtagal markan aynu dhi waa sadaqo isaguna waa faqiirna dee waa mutay qani hadduu yahay oo maal sadaqa u xado isaga waa la jari wa ilaa haddii kale wax xaqa kuma laha wax xaqa uu ku leeyahay xoolaha ma jirto qudica waa la jaraya wax shubhaa baan jirin taaniguna wuxuu leeyahay maya marnaba la jari maayo ama qanima faqiir ha ahaado maal sadaqa ama maal masaalixaado waayo xaajo ayaa markaa xoolahan loo dhigay faqiirkana waa laga nafaqayn karaa qanigana dee waxaaba dhici karta xamaalo u qaaday in lagaga bixiyo walmadhabu madhab waxaa weye qacuhu in loo jarayo muslinkii bisariqati baabi masjidin masaajidka albaabkiisa hadduu xado wa jidcihi ama wa juduucihi jidcina waxaa laga wadaa dee waa tiirarkii qoryo ahaa ama alwaaxda berigii hore kuwan sabaddaa cidina baxadi kari maysee waa tiirarkii markaa qoryaha ahaa hadduu xaduu markaa dhuxul ka shitu iskaga qayilo waa la jari laa xusri laabis waxay leeyihiin baabka dee in wax lagu ilaaliyo jidcigana in lagu camiro wax shubahaahina markaa uguma sugnaa laa xusnihi maya ayada gogoshiisii hadduu xado loogu talagala in la isticmaalo wa qanaadilo walaa qanaadilo tusraju tirigyadii ama faynusyihii la hurinaya hadduu xado ayada lama jarayooo dee maslaxati lmuslimiin ayaa loo yeelay xaq buu ku leeyahay markaa lama jarayo walaa saxasaxwey qacuhu bimawquufin xoolo lagu waqfay cid kale hadduu xado waa la jarayaa gacantii le'anna waa xoolo muxarasa ama aan idhaahna milkiga mawquufka ilaahay baa leh ama waa mawquuf calayhiga leh ama waaqifka midkan doonnaba hanidhahan taanigu wuxuu leeyahay may hadduu ilaahay u sugnaaday mubaaxaad ayuu ka mid yahay haddii mawquuf calayh ama waaqif milkigiisa uu leeyahayna milkiga ayaa daciif oo gacanta yaan lagu jarin walaa yasaxu qaطcu bisariqati ummi waladin saraqahaa waa in lagu jariyo umuwalado uu xaday naa'imatan xaalay timidun ow majnuuna waa addoonta uu ka ilma dhashaday ee marka uu xoroobo marka uu dhinto xoroobaysaa marka uu isagu dhinto xoroobaysaa hadduu xado waa loo jari hadday naa'imo tahay ama majnuuno tahay le'annu qiimo ayay ku magdhabantay taanigu wuxuu leeyahay asaxa ka hor jeedaa maya oo milkiga ayaa nuqsaani ku jirtaa mar haddaanu iibin karaynin oonu hibayn karaynin oo ha dhowta markuu dhintana ay iska xoroobayso milkigii waa daciifoo lagu jari maayo naa'imatan ow majnuunanta wuxuu ku saarayaa hadday mid caqli lahoo wax arkayso soo jeeddo tahay dee way iska celin kartaayoo cidda xadaysa way iska celin kartaayoo markaa gacanta lagu jari maayo iyadaa raacday baa loodhanayaa araabicu ka afraadna waa kownuu muxarasan inuu yahay mid lagu ilaaliyey bimulaaxadatin daymo aw xasaalati mowdicihi ama meeshiisa oo adag oo ilaashan fain kaana bisaxraa hadduu bannaan ku sugan yahay ow masjidin uu ku sugan yahay ushturida waxaase dawaamu lixaadin daymo daa'iminteed baa la shardiyaa wain kaana bixisnin haddii markaa meel xidhan uu ku suganyana kaafaa lixaadun muctaadun waxa ku filan daymo markaa loo caado leeyahay waistiblun xelo fardoodii xirsu dawaabin bay tahay laa aaniyatin wa hiyaamin maya wa carsatu daarin daarta dhexdeedii wa sufatuha iyo daaraddeedii hore xirsu aaniyatin iyo wa hiyaabi bidla maryihii shaqada iyo xirsu u tahay laa xulliyin wa naqdin ayada maya waxaa kaloo sheekhu uu leeyahay waxaa afraadee shardiga afraad uu yahay kownuhu muxarasaa xoolahani waa inay yihiin xoolo la ilaaliyey ee xoolo dayacanoo bannaan yaalla waa inaanay ahaanin xooluhu hadday xoolo dayacanoo bannaan yaalla yihiin dee waa xaaraan in la xadaa qofkana waa ku dambaabaya laakiin tuwe gacantii lagu gooye noqon mayso markaa muxarasan waa inuu yahay waana ijmaacu alculamaa xadiid bay deliishadeen nasaa'iyu uu warinayo oo laa qadca fii shayin min almaashiyati ilaa fii ma awaahu lmuraaxu inaan neef xoolaa lagu goynaynin wixii xeradu ay dee xarayso mooyaane waman salaqa min atamri shayan bacda an yuwiihi ljariinu fabalaqa hamana almajini facalayhi alqaطcu abu daawuud iyo nasaayi baa warinayay inaan lagu goynaynin shay maashiyada ka mida ilaa mid la xareeye mooyaane neef iska diboonayo meelihiisa socda hadduu xado lagu jari maayo haddii uu markaa timir inta la dhigay meeshii lagu ilaalinayay uu xadana waa la goyn hadday turuskii ama diinaarka rubciisii ay qiimiisu gaadho haddaba walixraasu yakuunu imaa bimulaaxadatin daymo isha lagu hayo shaygii halkaa yaalla la eegayo qof baa saa u fiirinaya ow xasaanati mowdicihi ama meeshiisoo ilaashan meeshanuu yaallo ayaa meel markaa ilaashan ah dee khasnad baa lagu riday meel baa lagu qafilay meel baa lagu xidhay xirsiguna xagga curfiga wuu isu khilaafa yacnii xukunka xirsiga ama wuxuu noqonaya in curfigaa loo celiyaa waayo sharciga iyo luqada midna laguma raji laguma laguma xadaynin curfigaa loo noqon sida qabdiga iyo ixyaaga ayaynu ku soo marnay waxaanay isku khilaafaa baa la yidhi shan weji ayay iska khilaafaan waxay iska khilaafaan xagga maalka wanaaggiisa iyo liidashadiisa oo dahabiyo iyo maryo dee isku xirsi maaha ama dahab iyo naxaasi isku xirsi maaha isku meel maaha xagga beledka waasacnimadiisa iyo tuugtiisa badidooda iyo yaraantiisana waa isku khilaafaa iminka tuulooyinka haddaad kabahaaga masaajidka hortiisa kaga timaaddo cid kaa qaadanaysaa ma jirto waayo waa dad yaroo iswada garanaya meeluu la tegayaa ma jiro laakiin bal hargaysa intaad halkaa dhigta ka sii jeeso inaad ugu soo noqoto markaa magaalada weynideeda iyo tuugta kubadashadeeda iyo magaalada yaraantiiyo tuugkayaraanteeda waa isku khilaafaysaa oo magaalada weyn waxa xirsi u noqonaya magaalada yar waxa xirsi u noqonaya waxaan xirsi u ahayn magaaladii weynayd oo waxaa laga yaabaa maqaaxidii dee in xalkii lacagta lagu gurayay miyiga ku taalay waxaa la arkaa inuu kartoon yar iskaga dado oo markaa cid ku soo kacaysa aanay jirin laakiin halkan ilaa aad qasnad markaa aad laba quful ku riddo mooyaane si kaloo ay ku ilaashamaysaa ma jirto markaa tuuladii iyo halkanna isku xujsi noqon maayaan biikhtilaafi lwaqti amnan wa khawfan buu isku khilaafaa xilli markaa dee amni iyo nabadgelya jirto iyo xilli la isboobayo xilliga amniga waxaa xisi noqo waxaa noqonaya waxaan xilliga khoofka cabsii jirto xisi noqonaynin waxaa kaloo isku khilaafaa suldadda iyo awoodda halkaa ka jirta hadba awooddeedu intay tahay haddii meel markaa dee tuugta iyo dadka xun laga qaalib noqday oo kii waxdaha la qabanayo xadkii laga ogaya ay tahy xilsigu waa iska fudaanaya meelay gebigeedaba qabsadeen gebigeedaba ay qabsadeen hadday tahayna dee xilsigeedu wax kaluu noqonaya imminka dalkan kenya la yidhaahdee dowladda dhammi ka dhisan tahay waxa aad arkaysa ee imminka innaga meheradaheennu furan yihiinee wax ilaalinaya dahabkii suuqa lala fadhiyo ee lacagtii suuqa lala fadhiyo haddaad xawaaladaha tagtay hal meheradu albaabkeedu balqaya horta arki maysid meherad walba albaabkeedu waa furan yihi intaasoo kala dambeeye leh xawaaladaha waxaa laga yaabaa shan albaab inaad inaad gasho halkan aad gelaysaa lagaa soo daynaysaa lagu eegaya haddana meel kaleo albaab kale aad dana sii gelaysaa haddana luuq kale aad sii gelaysaa waxaa laga yaabaa si aad u socoto inaad halkaa weysadeenna oo kale aad ugu tagto halkii wax lagu bixinayey ama magac lagugu eegayey markaa kan iyo kaasi markaa isu xilsiayana noqon maayaan waayo meelay maafiya ka qaalib noqotay iyo meel dee ilaa shan weeyi waxaa kaloo isku khilaaftaa habeenkii iyo maalintii maalintii xilsigu waasi habeenkiina waasi maalintii waxa laga albaabkaagu hadduu iska ballaqan yahay dee jaarkii iyo dadkiibaa meesha wada marayo waa la arkayaa laakiin habeen haddaad albaabka ballaqato maxaad u malayn meel alla meel lagaaga soo gelagelan maysiyo goor lagu dhammeeyey markaa waxyaalahaasuu xilsiguna isku khilaafaa markaa wuxuu yidhi arraabiicu kownu muxarasan bimulaaxadatin daymo ow xasaanati mawdicihi ama meeshiisa oo adag haddaba fain kaana bisaxraa haddii waxaan la xaday meel bannaan yaallo ow masjidan ama masjid buu yaala ama shaaric iyo wadda ayuu yaalla ushurida waxaa sia dawaamu lixaadin daymo iyo ilaalin joogto ayaa la shardiyaa dee waa inuu qof ilaalinaya hadday masaajidkii taallo hadday suuq taallo hadday bannaan taallo waa in la ilaalinaya haddii aan la ilaalinayn oo qof xado dee lagu jari maayo wain kaana bixusnin haddii meel markaas xisni ahoo ilaa shan uu ku sugan yahay masala dukaan buu yaala albeer ku yaalla guri buu yaallaa kafaa lixaadun muctaadun waxaa ku filan daymo iska muctaadahoo loo caado leeyahay qofkii markaa inuu hawlihiisa iska wato haddana kolba ka war hayo meeshu hadday tahay bannaanka iyo masaajidya suuq waa inaad isha ku hayso dhimarkuna ka jeesanin hadday laakiin tahay dee ama albeerka ama dukaan ama guri dhexdii hadday tahay kafaa lixaadun muctaadun daymo waxaa la shardiyaa in loo caado leeyahay oo kolba inuu ka war helodha haddama la qaatay haddana hawlihiisa iska qabsado wain kaana bixusnin kafaa lixaadun muctaadun waxaa kaloo shay kasta xirsigiisuna waa bixasabihi mar haddaynu saa nidhi wa istablun istabli waxaa la yidhaha waa meesha fardaha gurigan fardaha lagu xareeyo xirsu dawaaba daabooyinka xirsigooda weeye haddii halkoodii xeradoodii la soo geliyo way ilaashan tahay oo ninka xada gacantaa lagu jarayaa laakiin bannaanadaa hadduu ka kaxayso lagu jari maayo laa aaniyatin wa hiyaabin weelkii iyo maryihii haddaad xeradii fardaha dhigato xilsi u noqon mayso le'annahu in lagala baxa xerada markaa xoolaha dee waa adag tahay laakiin maro dhex taalla in laga soo qaato waa fududay markaa isagaa qofku dayacay baa laleeya lagu jari maayo wa carsatu daarin saxnu daar iyo carsatu daar waxaa la yidhaahdaa waa daaro dan yaree maqsinada u dhaxaysa guriga dhexdiisa wa sufatuhaa sufaduna waa daaraddeedan debadda daaraddeedan debadda ama hadiyo goraane balabalaysan baa la yidhaha xirsu aaniyatin weelkii xirsi bay u tahay wa hiyaabu bidla maryaha shaqadana xirsi bay u tahay weelkii haddii daaradaha la yska dhigto maryihii shaqada halkaa meelaha la yskaga wadho xirsi bay u noqonaysaa cidda xada gacantii waa lagu jarayaa laakiin maryihii xaragada haddii la dhigto laa xulliyun wa naqdin xullidiiyo wixii la ysku qurxinayey iyo naqdinkii iyo lacagtii iyo maryihii fiicnaa ayadu carsadan iyo subadan xisi u noqon mayso le'annu in guryo iyo meel xidhan iyo shandadayo kabadho la gashado weeye walow naama hadduu seexda bisaxraa bannaan ow masjidin buu seexday calaa hawbin buu ku seexday aw tawasada mataacan ama alaab buu barkaday fa muxarasun weeye alaabtaasi ee falow inqalaba hadduu iska rogo oo fasaala canhu uu ka suulo falaa muxaras ma aha waa hawbun iyo wa mataacun wadacahu biqurbihi uu dhigay bisaxraa'in laaxadow hadduu daymoodo muxarasun weeye wa ilaa haddii kale falaa muxaras ma aha wa shardu lmuraaxidi qudratu waa inuu karaya calaa manci saariqin biquwa aw istikaahatin ama gargaar doonid waxau sheekhu leeyahay walow naama qofkii hadduu seexda bisaxraa ayuu seexday bannaan ow masjidin buu seexday calaa hoobin mare ayuu ku seexday mare fiican oo gooshaan iyo mare wanaagsanbo wuu ku seexday ow tawasada mataacan ama waxoogay alaaba buu siteeyo wuu barkadayba madaxa ayuu hooskay fa muxarazun maalkaasi waa maal ilaashanoo dee huwashadaa ama barkashadaasuu ku ilaashaye ninkii xade ee ka hoos saara waa la xajarayaa markaa gacantii ee wuxuu uhi falow inqalaba haddaba nin hurdo xun buu haayoo isrogroge alaabtii uu barkaday iyo maradiiba markaa waa ka galgashayoo bannaan halkaasuu jiifayo tuugbaaydiisa soo du istaagi hayuu dee wixii cidla iska yaalla iska qaatay fa saala canhu maradii waa ka suulay iyo alaabtii falaa markaa muxaras ma aha oo ma ilaashano waa kada iskaga tegey markaa tuuggii xaday lama jarayo wa hawbun maro wa mataacun iyo alaab wadacahu dhigay biqurbihi agtiisa bisaxra'a meel bannaan in laaxadow hadduu daymoodo muxarasu weeye meel bannaan buu alaab dhigtay ama marya ayuu dhigtay hadduu in laaxadow daymoonayo oo mar kasta weegayo muxarasun weeye oo curfigaa saasa wa ilaa haddii kaloo aanu eeg inuu iskaga seexdo ama dhabarku u jeediyeyba falaa xolaasi muxaras ma ahoo qofka xadaa gacanta lagu goyn maayo haddaba waxaynu nidhi xirsigii wuxuu noqdayba meel ilaashan in la dhigayo in la eego kan eegaya lafdiisa ee la odhanayo xooluhu eegay waa ilaashan yihiin maxaa lagu shardiyaa wa shardu lmulaaxidi waa qudratu calaa manci saariqin waa inuu awoodaa saariqa inuu u diido biquwatin dee nin awoodle waa inuu yahay oo hadduu tuug ku soo kaco dee tuugga ka ridi karaya waa inuu yahay aw istikaahatin ama istikaaho oo masalan qayshaso iyo gargaar doonid dee waa dumarka iminka halkaa dahabka la fadhiyo oo haddii la ydhaha mid sii eeg dee haddii tuugma yimaada ka dhicin kar maysa laakiin hayaay hadday tidhaahdo markaa dadkan meheradaha ku qaydiso dee hareeraha lagaga soo kacaya aw istikaaha laakiin meel cidlaah mid curyaanahoo markaa meel iska fadhiyo oon tallaababa qaadi karay hadda ilaaliyo sii eeg iyada xirsi u noqon mayso taasi ilaa hadduu intuu iska laalabso halkaa iska maro waxba ka qaban kari maayeen wa daarun munfasilatun daar ka sooxan can ilcimaara wa daarun munfasilatun can alcimaara ka soocani in kaana bihaa qawiyun hadduu ku suganya mid awood leh yaqdaanun oo soo jeeda xirsun bay tahay maca fatxilbaabi iyo waiqlaaqihi wa ilaa haddii kale falaa maya wuxuu uhi wa daarun munfasila can alcimaara daar ka soocan imika waynagaan guryaha koonayaasha ka dhisannaa guri cimaaradiiyo dhismihii ka soocan in kaana bihaa qawiyun yaqdaanun hadduu ku suganya qof awood leh oo soo jeedaa xirsun bay u tahay waxa ku dhex jira waa ilaashan yahay oo qofka xada gacantii waa lagu jarayaa maca fadxilbaabi wa iqlaaqihi hadduu albaabku furan yahay iyo hadduu xidhan yahayba curfigaasaa keenaya wa ilaa haddii kale cidiba kuma sugnay albaabku waha xidhnaadee ama cid baa ku sugana ciddana cid daciifa ah ama mid qawiyaa ku sugan albaabkii baa furan ama mid qawi oo iskaba seexday albaabkii waha xidhnaadee falaa markaa muxaras xoolahaasi ma noqonayaan wa mutasilatun wallahu aclam halkaa inoogu joogo